qof ka mid a dadkii weerarkaasi ka badbaaday oo ku sugnaa falkii oo ku sugnaa goobtii ay waxaan ka dhaceen oo dadka tobanka qofa lagu dilay ayaan caawa telefoonka ku helna waxaan weydiina bal inuu ka sheekeeyo sidii ay wax u dhaceen cismaana layidhaa waxaan ka mid ahay odayaasha meesha beeraha ku leh ma garan haye dowladdii iyo ciidamo caddaana oo amerikaana iyo rag ayagoo ay tababarteen waaye shala subax lagu soo duulay annagoo muddo shan maalmooda iska warbixinaynay oo tananka ciidanka wata u sheegnay oo maalinkuu soo degay u sheegnay inaan halkaas degnay aan degannahay lafaha aan qabiilkaa nimankaa biyamaal la yidhaah na aan la diriirsannahay marka waxaan ka codsannay inuu micnaha taliskayaga tago annaka qoryo aakayaalaan haysanaa dawladdana waan soo dhawaynaynaa halkaas marka inaan nimankaas la dirirsanno uu ii sheeg sidaasaan u sheegnay dadkaas soomaaliya dirirsannahana micnaha inuu maslaxadayada dhex galo oo uusan micnaha ii sheeg wuxuu ka qabo kala dawladduna ayna nagu kadsoomin ilaa dawladdu ayadaa qaryo wadatay ma ogolo qoryo kale
waa tahay adiga halkee ku sugneed markii dhacdadan ay dhacaysay dadka la laynaya xaggee ku sugneed waa jiifay gurigaygaa jiifo beerta ku dhex yaalla dadka isku goob maa joogteen mase waa kala fogeydeen ninka la dilay oo aan dariska xagga beeraha ka ahayn cali aadan iyo anugu guriga cali aadan barxaddiisaan salaad subax ku tukannay markaan tukannana anugu gurigaygaan aaday oo u jiray meel adiga ilaa toddobaatan tilaaba gurigiisii guriga isku jira gurigaygaan aaday waan seexday xoogaa yare adiga habeenkii aan soo jeedo jimcay ahayd oo marka markii aan dhinaca dhulka sii dhigayaba xabadihii oo na qabsadaan arkay nimankii qabsaday ma garan waa gartay adugu dhacdada maadaama goobjoog u ahayd sawir guud ka bixi siday wax u dhaceen iyo ciidamada halkaas soo gaari waxay ahaayeen haddii ciidamadaas waxay ahaayeen anugu hadda kow iyo laba ma aanan dhihin oo nin lafihiisa la cararaan ahaa laakiin waxaan arkaya ciidanka tuutaa tuutaysan waxaana la ii sheegay labaatan nin inay ahaayeen in xidiglaha la yidhaah aboorow ciidanka horintaa u wado laga xulay galabtii hore loo la diyaariyey oo ninka xidiglaha la yidhaah aboorow ciidanka u wado in labaatanka nin laga xulay habeenkii xagga in la geeyey saddex baabuur oo gaashaaman oo baabuurta ateerooyin kale oo amerikaanku uu leeyahay iyo labaatankaas ninay ahaayeen labaatanka nin waxa weeye kanaaladay soo raaceen mooskay soo dhex mareen guriga uu lahaa cali aadan oo u jira beerta mooska toban iyo shan mitir ayay soo galeen oo xabadda uga bilaabeen annagana beryahan waxaan ka baqayna diyaaradda wareegeeda qoryuhu waa noo xaraysnaayeen oo gurigay ku jireen ma garata
waa gartay marka adiga dhacdadan qaab noocee uga badbaadee
walaal markii xabaduhu ay dhaceen gurigaan ka soo booday markaan ina socdana waxaan u cararay warsabe waa dhowr ninka la yidhaha gurigiisa oo anigana ii jira boqol tilaabo xaggiisaan u cararay markii aan cararay oo guriga tegey ayaan yaro istaagay haddana xabadiyaa laygu soo bilaabay waan orday waxaan tegey xeraad ee ciidanka dawladda oo berigaan u tegey waayo waxaan islahaa nimankaan idin soo weeraray anugu baabuurta markaas amerikaanka arki mayn xabadaha askartaa nagu soo hormartay oo dadka layday marka markii aan mooska dhaafay ayaan baabuurta guuxeeda maqlay marka dareena waxaa igu jiray inay ihii qoladii kaloo ii sheeg aan diriirsanayn markaan abbaar sii orday ayaan waxaan arkay raadka askarta raadkeeda meeshay ka soo goodeen waan ogaaday inay askarta yihiin waxaana laayay adiga socodkiian waxaan ugu tegay ciidamada waxaan idhi bal janankaa la ii geeyo janankaa la ii geeyey sheegow waxaan idhi nigoo shalay galabna waa ballannay waa aniga halkaan koob iyo toban saac kaaga tegey toddoba maalmoodna iyo lix maalmoodna waxaan kaa codsanayay inaan micnaha dawladdu lagu xadgudbin oo haddii loo baahan yaha taliskayaga la tago oo nabadgelyan kaan aan ka wada hadlayna waadna iga ballan qaaday haddeerna raggii waa la laayo anaa ka noolaan ku yidhi ma garan
haye muxuu ku yidhi marka jawaabtaada muxuu ka dhigay taliyaha ala hadashay wuxuu yidhi anigu waxba kama ogi siduu asagu sheegtay laakiin bal nimankaan amerikaankaan u tegayaa waxaan idhi maydkaa lagala soo qaado wuxuu mayd lama soo qaadi karo ilaa iyakaa emar ay bixiyaan oo haddaan hadda ciidan kugu daro macal ciidanka ay laynayaan ayagkii aan war siinaya niman kale amerikaanuu la hadlay waxay yidhahdeen ninkaas meel ha fadhiiso bal nimankii aan la hadlaynaahe muddo nusaac iyo adiga afartan daqiiqa udhexeedaan meel fadhiyey kabacdi waxay kolba ku wada hadleen in meeshii wixii dhaawac oo nafi ku jirta lasoo qaado gaarigaasa lagu qaada ali haddii dad dhaawici jiraan ha la soo qaado gaarigii askarta lagu soo daraan soo raacay waxaan u imi toban nin oo meyda sagaal nin oo meyda iyo laba nin oo dhaawac ahan meeshii ka helnay ma garan bal adigu hadda xaggee ku sugan tahay anigu waxaan ku suganay meeshii ragga lagu laayay askartii raggii walaalaha ahaa ee maleeshiya beeleedka ahaa wixii ka baaniga ahaa iyo anigu meeshii aan hadda ku sugannahay ma garan waayo kama tegi karno hantaa naga taalla ma garan hantii aan naga taalla hadeerna waana lala dul taagaya weerarkii ciidamadu saacaddan aan kula hadlayo beerahay ku dhex jiraan beerihii qaybo ka mid ay ku jiraan beer hadda qaran ku yaallay si xun u baabi'iyeen galabtay oo qarihii waxay cunaan iyo waxay jabiyaan ka dhigeen shaqaalihii cabsi geliyeen annaguna waxaan ka baqnay inaan haddaan hadda iska dhicinno dhib kala yimaado layihaha dawladdii aad la dirirtay inaan ka baqnay hadda mar labaad waxaan codsi u nahay dawladda kolba dadkii waa layday hadda in aan meesha ka guurno annaku dawlad maraykan wadata lama diriri karno awoodna uma lihine in micnaha dadka ummadda soomaaliyeed oo micnaha iisheeg saasiga soomaaliyeed lagu dilayo si dadban loogu dilayo in laga daayaan dawladda ka codsanaya oo la xaq sooro oo ummadda soomaaliyeed dadka sheeganaya magaca dawladeed ay ummadda soomaaliyeed isku si u maamulaane ma ahan in qabiilna la laayo aargoosi qabiilna micnaha shaasiga dawladda ay dadka ku laayaan waa dhibaato ragga galabta beeraha ku jira waxay wana weydiiyeen ma nool yahay xuseen xasan diiriye ereygaas waxaan u qaadanay in noloshiisu ay dhibaydo waxaan ku waxay ku yidhahdeen wiilasha beeshul tooga annaka nololaan ku ogeen laakiin hadda dhibayaana ma naqaan ma garan
ninkaas ay idin weydiinayaan muxuu yahay marka waa ganacsade xuseen xasan diiri wuxuuna jiraa dubey waa nin ganacsadaha oo ragga beerleydaa ka mida ma garan marka waxa weeye haddee ii sheeg nimankan waa iska askaro in dadkii la laayay uu ka mid yahay oo hadafkoodu ah in la laayo iyo inuu nool yahay ii sheeg iyo inay haddaba inay ii sheeg ay dilaan ay rabaan intaba waa iska suurtagal laakiin waxaan u aragnay ii sheeg maadaama hadda beertiisii galabtadaan la jooga ay dhibaato u geysteen inay dadka ay noloshooda dhibaydo ay ka mid yihiin ma garan shaatiga dawladda waa nala ku dilay ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nidaamkaanu nidaam dawliya ma ahan waa nabadaa ku dhisan aargoosi ma garatay iyo dad kala fogeyn iyo soomaali isku nacayd kala fogeyn waxaan leeyahay inta soomaalida miirka qabtaa soomaaliya xabad waa ka daash waxay dilinaysay soomaaliya muddo toddobiyo labaatan sanaa maadaama waayahan dambe ay sii dartay waxaan leeyahay dadka miirka qabaa ha raadiyeen ummadda soomaaliyeed xalkeeda dan ma ahan in laba ninka dilaayo xal ma ahan